bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan si kastood noo maqlayseen kusoo dhawaada barnaamijka subax wanaagsan oo hadaha kale subax walbaad ka dhegeystaan raadiyo cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha waaya saaxiibayaal subax wanaagsan mar kale raadiyaha cadaada aad dhegeysanaysaan waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha diseembar sanada laba kun koob iyo labaatan dhegeystayaal saaxiibayaal alaaba barnaamijka waxaan ku eegnaa xaaladaha guud ee deegaanka galmudug gaar ahaan deegaanada midooda galgaduud idaacadda laga dhageysto sida looga waabaraystay dhanka waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo socodka dadkii gaadiidka iyo hadalhaynta afarlatankii saaca ee ugu dambeeyey haddaba dhegeyste barnaamijkaad nagala qayb qaadan karta waxaad naga soo wici kartaa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo isla lambarkaas oo samteela oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaa dhegeystayaasha nagala qayb qaadan karaan sidoo kalena dhegeysta fariin ayaad noo soo diri kartaa adigoo nala wadaagaya hadba ee dabcan xaaladda guud ee deegaankaad ku nooshahay ee tuulo miyi magaalo iyo deegaankaad joogtaba iyo xaafad iyo degmo iyo magaalaba haddaba dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa waayahay dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan barnaamijkuna waa subax wanaagsan raadiyaha cadaado ayaad naga dhegeysanaysaan magaalada cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan halka dhuusan mareymanaad kala socotaan sideetan iyo sideed dhibic eber magahertis waaya dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowow walaal magacaaga waa ka xumaa in dhegeystahaasi uu ka go-ay sahro gabar ku sheegta magaceeda sahro degan waxay leedahay waa salaamay aabahda raadiga cadaado si guud xaafadda bakiin oo aan ku noolahay way wanaagsan tahay sidoo kale goobihi waxbarashada iyo goobihi caafimaadka iyo intaba waa shaqeynayaan goobihii ganacsigaba laakiin hadalhaynta xaafadana waxa waaye abaaraha ka jira deegaanka ayay leedahay waayaha dhegeystayaal furashada afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labaad barnamijka nagala qayb qaadan kartaan barnaamijkana waa subax wanaagsan alaab waxaan kaga hadalnaa xaaladaha guud ee deegaanka dhegeystayaal aan ku eegnaa iyadoo dhegeystayaashaan fursad u siina inay nala wadaagaan si guud halka ay ku nool yihiin xaaladooda ee dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka gaadiidka iyo horumarada ka jira xaafadaasi waayahay dhegeystayaal bal dhegeystaha ku jira qadka ayaan fursad siinayaa soo dhowow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso ku ceel walaal haye malyan soo dhowo barnaamijka haddaad la socoto walaal si guud nooga warran bal xaafadaad ku nooshahay waa xaafadee xaafadaad ku noosha horta hobol haye hobol ka waran si guud nooga warran hogol hadalhaynta xaafadda hogol saaka waaya saaxiib yaal dhegeystayaal barnaamijkaad degeysanaysaan subax wanaagsan mar kale saaxiib yaal dhegeystayaal furashada afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labaad barnamijka nagala qayb qaadan kartaan dhegeysta kale ayaa qadka ku jira bal dhegeystahaasaan soo dhaweynaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso cabnaan miya calimahad oo balacaano jooga haye calimahad oo ka horan si guud bal balacaano haye marka bal ka waran afalaatanka saaca lasoo dhaafay hadalhaynta deegaanka balacaano waayahay aad waasan yahay reer balacaano aad baan u salaamayaa sidoo kale reer hogol waa salaamaya xaafadda hogol cadaado dhegeystayaal saaxiibayaal waxaana alla ka rajeynayaa in abaaraha deegaanka iyo dalka soomaaliya oo dhan saameynta badan ku yeeshay in alla naga saaro dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaad wala degeysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan saaxiibayaal dhegeystayaal fursad ayaan idiin siinaynaa dabcan inaad si guud nooga warrantaan halkaad ku nooshihiin xaaladaheeda dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka gaadiidka goobaha ganacsiga iyo horumarada ka jira xaafadaad ku nooshahay haddaba nala wadaag dhegeyste adigoo naga soo wici kara furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeysta ayaa iminka qadka ku jira balan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
calaykum salaam haye magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa kunina joogta xaafadda galbeed haye saabiri si guud nooga wara xaafadda galbeed bal
waa lagu fiican goobo ganacsiga dhamaada waxyaala dhan wasqaynaya haye bal hadalhaynta afar laatanki saaca lasoo dhaafay galbeed
qawaaraa ka jira soomaali jibaan aan ku saacadna waayo reer galbeed aad baan u salaamayaa dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirna subax wanaagsan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan waayahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira bal isaga ayaan fursad siin doonaa soo dhowow saaxiib magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
asalaamu calaykum calaykum salaam walla soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso
magacayga maxamuud xuseen oo jooga deegaanka qansaxni haye maxamed xuseen qansaxley bal qansaxley si guud nooga waran saaka xaaladeeda
wallahi hadda qansaxni jawgeedu waa iska degan yahay waa jaw abaara dad iska tabaalaysan oo ilaahay mooye wax bini aadan oo wax u qaban karaayo aysan jirin oo waxa haysta maanta wax ka saari karaa alla mooye wax kaloo ka saari karaa aysan jirin waayahay bal ka waran dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo si guud ee bal xog naga sii iyo ganacsigaba
maba ka jiraan boogaan caafimaad kama jiro oo wax caafimaada male wax baalkeeda waxbarashaana male si qur-aanmo baalka ahaa laga dhigi jiray awalba si qur-aankiina abaartii baa lala kala hayiro wax laga dhigo iyo mid laba waa lagu kala jego waayahay bal hadalhaynta ka waran ee afaratanka saaca lasoo dhaafay qasaxley adalayntu waxay u badan tahay abaaraha iyo midka taagan iyo biyo la-aanta iyo waxa ka jira ayay u badan tahay ayay Waa- u badan tahay Waa- marka adduunka waxaan ka baqanaynaa ina dib aan la daalayahay idaacaddu ay warbixintaas naga gudbiso si wax loogu qaban lahaa dadkaas muslimiinta oo tabaalaysan oo dhibaataysan wixii muslimina iyo wixii hayada iyo wixii dowlada iyo wixii maamula wax u qaban karaa lagala gaaro wixii wax loo qaban karo in lagala gaaro waayahay aad umase yahay ee, saaxiibkaasi qansaxley naga soo wacay reer qansaxley horumar badan ayaan rajeynayaa waxaan rajeynayaa sanadka cusub ee dhalanaya inay goobo waxbarasho iyo goobo caafimaad intaba ay helaan oo halkaasi horumar ballaana ay ku tallaabsatay aad baan u salaamayaa reer qansaxley dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ee weli ku guda jirnaa raadiyaha cadaadan waad naga dhegeysanaysaan ee, aalaaba dhegeystayaal waxaan si guud ugu eelnaa xaaladaha deegaanka ee barnaamijka subax wanaagsan raadiyaha cadaadan waad nagala socotaan furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegeystayaal barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa waayahay eh, dhegeystayaal saaxiibayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan iyo sidoo kale lambarkaas oo dabcan samtel oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegeystayaal barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan barnaamijkan waa subax wanaagsan raadiyaha cadaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal alaba barnaamijka waxaan ku eegnaa xaaladaha guud ee deegaanka ka jira iyo sida maaragta dabcan ee wa- sida looga waabaraystay deegaanada galmudug gaar ahaan mudug iyo galgudug iyo inta idaacadda laga dhegeysto dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam haye soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo hayso
waa magaca sayso waa karaankiga faa'iisha karaamo haye faa'iisha si guud looga warran bal karaamo
waa maasha allah waa lagu caafimaad qaba haye ee, faa'iisho ka warran bal dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo ganacsiga iyo sida ay tahay xaafadaasi
dhammaan waa loo tabaro waa si wanaagsan haye ee, hadalhayntii afar latanka saaca lasoo dhaafay
waa waan hadalhayaa waraha ka jira dalka
waayo faa'iisooyin reer karaama aad baan u salaamayna dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa Een, waana subax wanaagsan dhegeystayaal raadiyaha cadaada ayaad nagala socotaan waayahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fursad siin doonaa soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa subax wanaagsan waayahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
والله والله يا احمد يا وفاء axmedo qofsaar jooga axmedow bal ka waran si guud xa- xaaladda deegaanka qofsaar waayo hadalhaynta deegaankaasi
waxaa laga hadlaya dabaasar cadasasay noocyada beriga xalay wada kakii garowge qooma adag
waayahay aada wanaagsan yahay eh, axmed waa qofsaar jooga reer qofsaar aad baan u salaamaya dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaa weli ku guda jirna raadiyaha cadaadaan aad nagala socotaan subax wanaagsan subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intii saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaaji subax wanaagsan intii saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaaji subax waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamij subax wanaagsan ayaan ku guda jirnaa eh, raadiyaha cadaadaan aad nagala socotaan Eh, dhegeystahan waxay leedahay asalaamu calaykum waa muno maanka oo joogta xaafadda haraaley si fiican ayaa loogu waabaraystay waxbarashada shaqada iyo goobaha caafimaadka waa loo wada dareeray hadalhayntuna waa abaaraha ka jira deegaanka waad mahadsantihiin raadiyo cadaad ayay leedahay waa mahadsantaha gabadhaasi sida qiimaha badan barnaamijka nagala qayb qaadatay waayo dhegeystayaal sidoo kale fariimo ayaad noo soo diri kartaan furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijkan waa subax wanaagsan dhegeystayaal raadiyaha cadaadna waad naga dhegeysanaysaan sidoo kale lambarkaas oo samteela ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan oo ah eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waayahay dhegeysta ayaa qadka ku jira bal dhegeystaha ayaan fursad siinayaa soo dhowo walaal magacaaga ee, iyo halkaad naga soo wacayso
عبو أسعيد جود علي ku celi magacaaga
سعيد جود علي siciido docoley jooga haye siciidow si guud nooga warran docoley
عبو معنا والأول أكثر يا هذا وين haye maxaa saakay ee, bal ka waran dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo soodka dadka iyo gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee, xaaladaha bal looga warran docoley
سوى لها سنة وشرعين يا عبو سوى لها سنة وشرعين waaye hadalhaynta afar labaatanka saaca lasoo dhaafay
عبو هذا الله أنت أمانات أبو بغل إلهي أنا لقيت
waaye aad maasan yahay ee, siciid oo jooga ee, docoley ee, reer docoley aad baan u salaamayaa baaraha allaha naga saaro ee, waa ducaysanayna insha allah dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa een, raadiyaha cadaado aad nagala socotaan barnaamijkan waa subax wanaagsan soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba sidoodan sidoodan galgacal waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa raadiyaha calaadana waad nagala socotaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinaya hallo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومحسن الله عليه جوجا جيل داود ku celi magacaaga
قاسم نور علي هيدو جوجا جيل داود ha qaasin waxgee joogtaa
جيل داود جيل داود نلبا geedi daawud miya
ها ayuu si guudba lagu waran deegaankaasi geedi daawud xaaladiisa
جيل الحارس والوسان يا الوسان والله والحمد لله ما هو الوسان هاي haye bal hadalhaynta deegaankaaga
على رأيك شو أعطيك الوعد وأبونا وقوى أبونا وقوى لكن جيلان وش تصبح قادم
waayo aad baan u salaamayaa deegaankaasi dadka ku nool geeda daawud iyo saaxiibka barnaamijka eela qayb qaata dhegeystayaal saaxiibayaal abaarahana waxaan alla ka rajeynaynaa inuu naga saaro oo uu naga dulqaado abaaraha geyga soomaaliyeed ku habsaday barnaamijka subax wanaagsan ayaa dhegeystayaal ula socotaan
Sidik kamaate sameesha gaawa isna subaga xoola sabrarada la buuxsho برشو إلا برشو تبدا لسير شو سامي شكاوى اسنا سباق عولا سمرار بلا برشو
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaa weli ku guda jirna raadiyaha cadaada oad nala socotaan ee xamdi oo joogta caabud waaq waxay leedahay bahda raadiyo cadaada waa salaamaya si guud haddaan uga warbixiyo xaaladda caabud waaq aad baa loogu fiican yahay dhanka waxbarashada iyo goobaha ganacsiga iyo sidoo kale dhanka caafimaadka intaba waa okay hadalhaynta degmada caabud waaqna waa abaaraha dalka ka jira iyo sidoo kale dagaaladii ka dhacay boosaaso oo alle aan u weydiinayno inuu ka dulqaado dadka soomaaliyeed abaaraha dhibaatada colaadana ka ee ragaadisani ka ka ka saaro ay leedahay gabadhaasi aad bay maasanta dhegeystayaal barnaamij subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa
sidooda sidooda galgacal waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijkan waa subax wanaagsan dhegeystayaal ala waxaan ku eegnaa xaaladda guud ee deegaanka ama midowgai galguduud inta idaacadda laga dhegeysto ee maqalkeeda uu gaaro dadka ku nool siday ugu waabaraysteen dhanka waxbarashada caafimaadka ee ganacsiga iyo sidoo kale horumarada ka jira deegaankaasi haddaba dhegeysta waa nala wadaagi kartaa ee dabcan si guud xaaladda deegaankaaga iyo hadalhayntii ugu dambeysay afarlaatanka saaca lasoo dhaafay furashada afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba dhegeystayaal barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan dhegeystaha ee qadka ku jira ayaan fursadda siinayaa soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
shirmaarke walaal waan ku salaamay adiga waa cabdaan waxaan ka wadaa raadiyaha cadaado gaas loo oranjeeda laga salaamaya walaaka baabaahuda walaal waa lagu fiican yahay wax dhibaataa kama taagna wiil oo gabar ay dhashay walaashaya oo walaal dhinacan kasoo jeeda cadaado ayaa xala magaalada xoogaha shalaan ayaa ku dhex martay ugu dhaawacay ayana maanta u koray meeshan ku koray gaas loo oran jiray dhinacan kala soo jeeda cadaado xoolaan xoolaan maanta shaqaaqaa ay dhex martay wiilala sii xamaalin jireen wilgareela ay deganaa oo madaxaanka nagaga nagaa tagay hay marka walaal dhinacan awaado kasoo jeedaa oo wuxuu awaado kasoo jeedaa aabihiis ayiis ay kala tageen asaa kaligiisa ilmo ka dhashay waaye marka walaal saxay waa kuu hindiye iyo soo qaateen ama anaa walaal dhaawacyo waxgaarsiiye hadda wiilkaas ayaa subxaana watacaala la barya inuu caafimaad sareexa uu siiyo
waayahay ee, leyla bal bal ka waran sida kale xaaladda dhanka maaragtay waxbarashada iyo caafimaadka iyo ganacsiga iyo si guud bal caabud waaq war naga sii abkii sida ugu wanaagsan weeyaan inaane waa kala socotaa dhibaatana kama taagna walaalle baaka loorin jeeda waxbarashada goobaha waxbarashada walaalle iyo Waayo, marka- nimadaala caadi waaye Eh.
alaabta ugu badanna waa dagaalka hadda dhinacaan boosaasa xaggeeda ka socdaan leenahay ilaahi subxaana watacaala hadda wasaasa masaakiintaana guri walaalaa ayaan leenahay waaye taas loorin jeeda madaxweynaha hadda guryahan waxaa loo kusoo amaanke amaanka waxaa loo magaalada waa lagu hagaajinaya dadka masaakiinta si u dhaanaa waaye waaye loo waaye waaye aad umahadsan tahay xamdi ee, waa leylo oo cabud waaq joogta barnaamijka nagala qayb qaadanaysa dhegeystayaal ee, raaca wadaqaad waa u salaameyna dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan ku guda jirna raadiyaha cadaada waa naga- waa naga dhegeysanaysaan barnaamijka lambarkaad nagala qayb qaadan kartaan waxaa weeye furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo isla lambarkaasoo samteel oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijku waa subax wanaagsan raadiyaha cadaada aad kala socotaan dhegeystayaal soo salaame kaygoo ma nabadba marka caday ma nabadba juharey ma nabadba beled xawo ma nabadba
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeysta ayaa iminka qadka ku jiraba dhegeystahaas ayaan fursad siinayaa soo dhowow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
waa ayaan ciise cabdulla haye ayaan ciise cabdulle ayaanay inteed joogtaa walaal
balligi balhigis haye si guud bal balhigis nooga waran
waa lagu fiican yahay hadda looladay haye bal hadalhaynta deegaanka balhigis
abaarahaas ilaahay u keeno ilaahay ummadda ka dulqaado iyo adigu alaabahaas boosaasooba hadda ummadda hadalay
waayo aad umadsanta gabadhaas sida qiimaha badan barnaamijka nagala qayb qaadatay dhegeystayaal reer eh, balhegiis aad baan u salaamaya barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa qaybihiisii dambe dhegeysto kale ayaa qaadka ku jira bal fursad baan siinaya soo dhawow waayahay dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka naga qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lambarkaasoo somtalena barnaamijka qayb baad uga qaadan kartaan dhegeystayaal eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystayaal barnaamijka somtel haddaad haysato lambarkaas ayaad naga soo wici kartaa raadiyaha cadaadaad nagala socotaa dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursadda siinayaa soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waayahay saaxiibkaas uu ka go-a dhegeystayaal saaxiibayaal ee dabcan sidoo kale fariimo waad noo soo diri kartaa dhegeysa adigoo si guud nooga warramaya xaaladda deegaankaad ku nooshahay meesha gaawa isna subaga xoola sabraarada la guusho la bulsho inta badan la seesho sidooda sidoodan kalgacal qalbi saafi oo wacan idinku soo salaameed soomaaliyay ma nabadba
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal raadiyaha cadaadaheed nagala socotaan barnaamijkan waa subax wanaagsan ee dhegeystayaasha waxay nagala qayb qaadan karaan furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursadda siinayaa soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waayahay dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum
waaleykum salaam haye walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa maxamuud oso waxaan
maxamuud waayahay maxamuud oo ka go-ay waxaan rajeynaya mar kale kusoo noqon doona dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeysta kale ayaa iminka qadka ku jira bal aan fursadda siiyo soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waayahay dhegeystahaas kale uu ka go-ay dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan barnaamijka subax wanaagsan alaaba waxaan ku eegnaa xaaladaha guud ee deegaanka mudug iyo galgaduud ee idaacadda laga dhegeysto ee iyo inta maqalka idaacadda uu gaaro sida lagu waabaraystay dhanka waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo horumarada kale ka jira deegaanadaasi iyo dhanka waxbarashadaba een, iyo hadalhayntii ugu dambeysay ee afar iyo labaatan-ka saaca lasoo dhaafay dhegeystayaal fursad ay u haystaa inaad nala wadaagto hadba sida ay tahay xaaladda deegaankaad ku nooshahay adigoo naga soo wici kara furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo isla lambarkaas oo samteela dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo salaamu calaykum waayaha dhegeystayaal waayaha saaxiibayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo salaamu calaykum yaa Halas- halo salaamu calaykum waayaha dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan rajeynaya mar kale kusoo noqon doona dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum haye walaal soo dhow magacaaga halkaad naga soo wacayso safiya xaggee joogtaa walaal waayahay eh, way mahadsanta safiya dhegeystayaal barnaamij subax wanaagsan aan weli ku guda jirnaa mayay daay mayay daay soo daadshay dhibicdii sidoodan sidoodan kalgacal qalbi saafiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba dishoy ma nabadba kismaayoy ma nabadba kaydhaaboy ma nabadba sidoodan sidoodan galgacal qalbi saafi waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha kale ama fariin noo soo diray waxay leedahay waa faadumo joogto karaamo waa lagu wanaagsan yahay waana ku salaamaya leedahay mahadsan dhegeystahaasi dhegeystayaal ee, barnaamijka ayaan weli dhegeysanaynaa ama barnaamijka aad dhegeysanaysaan subax wanaagsan raadiyaha cadaadoo naga socotaan fura shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo aad dhegeystayaal barnaamijka naga qadgaan kartaan isla markaas samteela oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaal ala waxaan ku eegnaa xaaladaha guud ee deegaanka een, waa deegaanada kala gedisan ee midowga galgaduud idaacadda laga dhegeysto sida looga waabareysto dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga xaafadahaasi ka jira iyo si guud een, hadalhaynta afartanka saace la soo dhaafa dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo salaamu calaykum alaikum salaam ayo walaal soo dhawow Ee, iska foge walaal raa- raadiyahaad naga dhegeysanayso magacaaga halkaad naga soo hayso
waa su'aal jooga ii leeyahay.
cismaan miya
waa xageed joogtaa cismaanow ku celi meeshaad joogto
yaa meeshaad joogto ku celi walaal hello
cismaanow xageed joogtaa walaal
iglaale iglaale higlaale haye cismaanow si guud nooga hor higlaale
iglaale waa lagu kusoo waxa waa inaa markaan ma jirto oo dhiba ma jiro waa lagu si wanaagsan loo dala
waayo aad umaasan yahay reer higlaale waa salaamayaa dhegeystayaal saaxiibayaal fara shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan ee barnaamijkuna subax wanaagsan dhegeysto kale ayaa qadka ku jira bal fursad baan siinayaa soo dhowow walaal magacaaga iyo waa yahay dhegeystahaasi waa rajeynaya mar kale kusoo noqon doona dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka subax wanaagsan ayaan kusii saqaynaa شكاوى اسنا سباك حولا صبرا رضا لبوشو
waayahay لبوشو dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
والله لو سعدين جبت حافظة كرامة haye saacadiya ii hore soo dhowow ee, barnaamijka waa la socotaa bal si guud nooga horra xaafadda karaama
حافظة كرامة ما شاء الله سيوا عن قوبا وبرشا عاصمات شقبة كل ولا هذه haye hadalhayntii we- afartanka saaca lasoo dhaafay karaama
كرامة وسيدا دلعنا حافظة كور لوغو قادمة ولا واحد باتاك من جبت ما شاء الله waayahay magacaaga marka la igu celi
سعدية sacdiyo aad umaasan tahay sacdiyo reer karaama aad baan u salaamayaa waan rajeynayaa inay bilicda xaafadooda kor u qaadi doonaan dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaad weli dhegeysanaysaan
قدود ما نبض كعيوي ما نبض سيدونا سيدونا قلقعان قلبي صافي يوعان ذيك سو سلامي كيبو ما نبض Soy manabadba
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo dhaweynayaa halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة haye walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo hayso
magacaygu waa maxamed axmed waxaa kaa soo wacayaa
waayahay aad baan uga xumahay maxamed axmed qadkaa ka go-ay waxaan rajeynayaa mar kale kusoo noqon doona dhegeystayaal saaxiibayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan dhegeystaha fariinta inoo soo diraan fiilaya ku salaamaya waa iqro oo joogta baxdo haddii aan warbixinkaas iyo degmada wax dhiba kama taagna hadalhayntuna waa sidii looga shaqayn lahaa amniga ayay leedahay aad mahadsan tahay iqro oo baxda joogta dhegeystayaal ee saaxiibayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaa weli ku guda jirna raadiyaha cadaada waad naga dhegeysanaysaan
صباح ورقص صباح ورقص
waayahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
وعليم ورد
ku celi walaal
عظيم ورد
Ee, xabiibo oo baabar harsi joogta miya haye xabiibi si guud bal deegaanka baabar harsi ka war
والله فعلا
haye hadalhaynta deegaankaasi
طبعا خير يكون هو قادر أن عنده مخلوق
waayahay aad baad mahadsan tahay gabadhaas sida qiimaha badan ee nagala qayb qaadatay barnaamijka ee reer ee, baabar harsi aad baan u salaamaya dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ee, subax wanaagsan waqtiga ayaan ii saamaxa intaa ka badan aan sii wado waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay magabagabadii barnaamijka dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka anigoo sharmaarke maxamed maxamuud sharmaarke suuliga a idinla socodsiinayey dhanka farsamada waxaa iga saacideeyey saaxiibkay xasan axmed maxamed dhegeystayaal waxaan ka cudaaranaya dhegeystayaal aad u fara badan oo qadadka teleefanada ku jira wakhtigu inoo saamaxayn dhegeystayaal saaxiibayaal dhammaan dhegeystayaasha nagala qayb qaatay barnaamijka aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaal insha allah intaan barnaamijka berri oo kale ee labadaas iyo marka subaxnimo ee barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu سودا شي لبعدي اسنا زي مروبا ولا مسارو صبح دينا ما يدعي ما يدعي سودا شي لبعدي idinkusoo salaameen soomaaliyay manabadba muqdishoy manabadba kismaayoy manabadba